haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah si ay u qaadaan dacwadii ayay garan laayihiin qof ilmihii dhalay iyo qofkii yiri ilmaha anaa caloosha laygu qaaday macnaa wax xoogaa yacni cajaa'ib leh oo yaro jahwareersan oo sharci loo cuskado oo loo qaado ama ka yaalla hadda ma jiro waa heshiisa ka soo bilaabmay warbaahinta bulshada gaar ahaan shabakadda facebook kaasoo dheliyay dacwada dhifya naadir ah oo ay bulshadu la yaabeen bal waxaa la ysku haystoo lama filaana iyo weliba halka xaal maraya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa sidoo kale aan idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doono geysta kale xubintii haalabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan bal dhegaystayaal inta aynaan qaybaha kale u gudbin aynu sidii caadada inoo hayda barnaamijkeenna caweyska ku furanno heesta beerqaad iyo weliba codka fanaaniinta saare axmed jaamac iyo maxamed axmed dhabarloob taasho habeenkii bogaygan lagu barayay kuwadhala waxaan beeri lahaa uba sobixiyay caashaqu habeenkii bogaygan igu barayay kuwadhala kanto bararugo bishara gutila bijantada haragan bilqurgu ducayla kolkanto bararugo bishara gutila bijantada haragan bilqurgu ducayla balaariyo farqadina kuwarto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida ilaa waxaan baryaya adduunyada balaariyo farqadinaad kuwarto آخرنا بالشريف الندى والبردى الندى
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi beerqaad iyo weliba codka fanaaniinta saare axmed jaamac iyo maxamed axmed dhabarlo islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee warbaahinta gaar ahaana shabakadda facebook oo ay haatan adeegsadaan malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool ayaa sahashay inay madashaasi ku kulmaana dad aan weligood isu soo haybsadeen islamarkaana kala jooga meelo aad u kala durugsan waxaana dhacda in iyadoo xaal sidaa yahay ay dadkaasi wada adeegsada aaladdaasi ama asxaabta ku noqda inay yeeshaan xidhiidh shaqo saaxiibtinimo iyo weliba isweydaarsi khibrad iyo xirfad iyo sida oo kale waxyaabo kale oo ay u arkaan inay kala faa'idaysan karaan ama kala kororhsan karaan waxaana taasi barbar socota sheekooyin la yaab leh oo intaasi dadkaasi dhex mara islamarkaana ka dhex dhaca maadaama aanay hore aqoon durugsan isugu lahayn aan ku soo dhowaaday warbaahinta dunida ayaa maalmihii lasoo dhaafay wax ka qoraysay dacwad ay dunida inay ka dhacdo ay dhufi naadir ku tahay taas oo ka bilaabantay warbaahinta bulshada gaar ahaan shabakadda facebook dulucdeeduna ay ahayd qiso ku aadan ilmo yar oo dhowr sanno jira oo dhalashadiisa inta ay ka heshiiyeen saddex qof oo aan is aqoonin iyadoo warbaahinta bulshada ay adeegsanayaan kadibna ay madaxa isla galeen dacwadoodana haatan ee maxkamad waddanka maraykanka ku taalla ay hor taallo waxaa laga yaabaa dhegaystay inaad isweydiisay sida laysugu qabsaday dhalashada qof iyo weliba waxa keenaye aan soo dhoweeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasoo dhammaystiran inuu hayaa
waa mahadsan tahay cabdixakiin waana ku dhowahay barnaamijka caweyska waa gartay cabdiqaadir haddaynu ugu horreyn eegno sheekadan xaggee ka dhacday sheekadan waxay ka dhacday gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka waana mid ka mid a sheekooyinkii aadka loogu hadal haynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay sheekadan ise ku bilaabantay se dulucdeedu maxay tahay sheekadan waxay ku bilaabatay sidaan la soconno cabdixakiinow aaladan ama waxaan baraha bulshada ama sida facebook oo kale dadka badanaa waxbay ku qorqoraan weliba wuxuu leeyahay meel maxaa maskaxdaada ku jira oo kale kuu sheegaysa marka gabar baa waxay ku qortay inay doonayso inay hesho gabar kale oo ilmo caloosheeda ugu qaada oo ay la heshiiso oo ilmo u dhasha sidaan la soconnana waddamadan waxaa ka jira qofka wuxuu samayn karaa in ilmihiisa qof kale uu caloosha ku qaado oo sidaasna loogu dhalo marka qof noocaas inay doonaysa ayay barteedii facebook kusoo markii ay raadigeeda iyo waxay doonaysa ay ku qortay waqti badanba ma aysan qaadanin gabar kale ayaa kasoo jawaabtay oo tiri anaa diyaar u ah inaan ilmaha calooshayda kuugu qaado kuuna dhalo idinka diyaar ma tihiin oo maxaa idinka diyaaray ku tiri marka dhabma idinka tahay arrinkaas anaa diyaar u ah hawshaas inaa idin qabtay soo tiri ma la ogyahay gabadhan waxay ku kalifay inay dalabkaa samayso ama ay qoraalkaa qorto gabadhan waxay sidaa u samaynayso nin ay isqabeen marka muddo dheer ay isqabeen caruur ay isu dhali waayeen marka waxay u badan tahay inay ogaatay iyada inaysan ilmaha markaasi dhali karin sidaas daraaddeedna waxa ay rabtay ilmo iyaga ay leeyihiin iyadai odageeda marka sidaas daraaddeed ayay damacday inay qof ku beerto haweenay kale ay caloosha ugu qaado sidaana loogu dhalo ilmaha iyagana ay ku yeeshaan gabadhii waa qoraalkii loo qoray way ka soo jawaabtay way aqbashay ma lagu dhaqaaqay ficilkiiyo tallaabadii ilmaha lagu beerayey ma la sameeyey tallaabadii ilmaha lagu beeraayo waa lagu dhaqaaqay gabadhii weliba waxaa shuruud ah lagu xiray tii ilmaha uuraysanaysay inay iyada wax walba isku qabto oo sida aan la soconno markii ay qofka xaamilo noqoto dhakhtar bay tegaysaa bil walba inay dhakhtar aragto ilmaha caafimaadkoodii lala socdo iyada lala socdo qarash badanaa ku baxaya waxaa loo sheegay gabadhii diyaar ku ahayd inay ilmaha qaado in iyada ay wax walba isku qabto oo iyagu aysan wax qarash ah aysan ku bixinaynin laakiin ay doonayaan keliya inay ilmaha caloosha ugu qaado iyadana way aqbashay oo wixii ay maaragtay laga dalbaday oo shuruud ahaayoo lagu xiray kama aysan diidin oo sidii ay ilmihii ku qaaday
waxaanoo dhan markaynu eegno de waa wax iska caadiya oo dee dunida muddooyinkii dambe ka dhacayay in dalabyada noocana la sameeyo adeega noocaasa ay meelaha qaar fidiyaan laakiinse warbaahintu waxay qoraysaa oo sheekadan cajiib ka dhigay inay dacwadi ka dhex dhalatay labadii dhinac oo haatanba aynu wada hadlayna ay maxkamadda taallo maraykanka gaar ahaan gobolkaasi massachusetts dacwadaasi iyo say ku bilaabantay xaggay iskaga dhaceen markaa iyagoo marka hore iswatay baynu ogeyn dacwadda waxay ku bilaabatay markii hore ay gabadha ilmaha dhashay waxay haysatay ilaa iyo laba bilood oo ilmihii ay baxnaaninaysay marka gabadhii ilmaha dalbatay in caloosha loogu qaado ayaa waxay bilowday inay dacwooto oo dacwo ay ka gudbiso gabadhii ilmaha dhashay oo ahayd inay laba ilmoodoo hore haysatay oo ay duruufaysan tahay oo aysan awoodin inay maaragtay keergarayso oo ilmahaas waxay u baahan yihiin oo kale inaysan u heli karin oo ilmaha ay halkaas ku dhibtoonayaan marka sidaas daraaddeed maxkamadda inay iyada xaggeeda usoo wareejisoto si ay ilmaha u xanaanayso sidii ayaa marka gabadhii ilmaha dhashe looga soo qaaday oo tii dalbatay in loo uuraysto loogu wareejiyey markaa gabadhii dalbanaysa ilmaha maxaanku idhahdaa gabadhii dhashe ka dalbatay oo ka qaadato lagaga wareejiyey marka ma sidii bay ku haysatay oo a ilmihii ku qaadatay maxaa hadda keenay inay sheekadu sii socoto
sheekada inay hadda soo laba kaclayso oo dood badan ay dhaliso oo laisqabsado ayaa waxaa keenay gabadhii ilmaha in caloosha laigu qaadaan doonayaa tiri ilmaha loo dhalay ayaa waxa ay kala tageen ninkeedii ayaa ka tegey marka xoogaa maaragta way dhibtootay waxay ku noqotay xaalad adag inay maaragtay ay kasoo kabsato ee kala tagii ninkeeda ilmihii yaraa haddii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo moralka iyo maaragtay waxyaabahaasaa saameyn ku yeeshay marka saddex sano kadib tii ilmaha dhashay oo sida runta u dhashay oo caloosha ku qaaday ayaa hadda dacwo soo gudbisay oo waxay leedahay gabadhan mas-uuliyaddii ma qaadi karto xoogaa waa jahwareersan tahay oo maaragtay depression iyo waxbaa ku dhacay dhaqaalo fiican ma haysato ninkiibaa ka tegey marka ilmaha waa dayacmayaan cunugo yar marka anigii dhinacayga ha loo soo wareejiyo markaana waxay leedahay anigaa baxnaaninayo haynayo canuga qoftanna mas-uul kama noqon karto dacwad noocaas ayay soo gudbisay haddaynu eegno ilmaha waa la ysku haystaa dee dabcan dee waxaynu naqaanay un ilmo dee yaa dhalay la ysu qabsado laakiinse ilmo noocan oo la ogyahay ciddii dhashay iyo meeshu ka yimi haddana hooyadii dhashay iyo gabadh kale ay isku haystaan ilmaha da'diisa iyo weliba nooca uu yahay ma la sheegay ilmaha hadda xilligii dhalashada waxaa kasoo wareegtay ilaa iyo saddex sano marka hooyadii dhashana waa tii markii hore laga soo wareejiyey haddana tii dhashay ayaa doonaysa marka waxyaabaha lagu wareersan yahay ayaa waxaa ka mid a sharciyo ka degan ama xeero loo cuskado dacwadaha noocana ma jirto marka maxkamadihii ayaaba ku wareersan oo si ay u qaadaan dacwadii ayay garan laayihiin qof ilmihii dhalay iyo qofkii yiri ilmaha anaa caloosha laigu qaaday macnaa wax xoogaa yacni cajaa'ib leh oo yaro jahwareersan oo sharci loo cuskado oo loo qaado ama ka yaalla hadda ma jiro marka sidai ay noqon doonto kolley maxkamadda unbaa laga sugayaa laakiin hadda xeerkaasaa u degsan wax la dhihi karo maaha cajiibe cajiib warbaahinta bulshada cabdiqaadir muddooyinka ugu dambeeyey maalin kasta wax la yaablaa lagu arkayey tanna dee dabcan waxay geli doontaa un dhacdooyinka la yaab kale warbaahinta bulshada sababta ay u tahay ee ka dhasha waxyaabaha oo cajiibka waxaa ka mid ah ama dadkeena aada runtii ay ula yaabayaan in ilmo qof calool uu ku qaadayo oo qof kalaa iskale la leeyahay taasaaba cajaa'ib ah oo la yaab leh oo yani lana leeyahay reer kalaa yeelanaya ilmihii marka facebooka iyo baraha bulshada guud ahaanba maalinba wax cusub un sheeko yaab leh ayaa lagu hadlayaa marka tanna waxay ka mid ahayd sheekooyinkii yaabka lahaa ee maalmahan la hadlahayay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey dhegaystayaala waxaa naga xasuusinaa inay sheekooyinka noocanaya ay adag tahay inay bulshada soomaalida dhexdeeda ka dhacdo hase yeeshee dulucda ahayd inaana dhegaystayaasha la wadaagno mid ka mida waayaha iyo weliba sheekooyinka warbaahinta bulshada ka dhex dhaca maadaama muddooyinkii dambe ay dadweyne aad u tiro badan oo soomaaliya adeegsadaan amaba ay isticmaalaan halka weli aad nagala socotaanna waa barnaamijka caweyska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb ka mida waraysigu barnaamijka caweyska washington hore u siiyey fanaanka suldaan seeraan kaasoo uu kaga hadlay waayihiisa fanka iyo weliba heesihiisa waraysigan oo qaybihiisa kale aad hore u dhegaysateen ayaa qaybtan fanaanku uu ku bilaabi doonaa heesta kaliya laab heeska kal iyo laab waxaa sameeyey abwaan khaliil faarax xayir ereyadii laxankaba isagaa sameeyey halkan aan aada uga salaamayo oo abwaan da-diisi maskaxdiisu aan is lahayn inuu maskaxdiisu ka weyn tahay marka heeskaa waa hees jacayl ka turjumaya waana hees laxan aada u qurux badan oo abwaanku ku laray beriyada quruxda badanna meel kale ma aha didka badan waxay mooyeen ina meelaha kusoo doogashisho waa dalkeeni un waa berbera beriyadaas
waan gartay markaa badankaasa sameeyey tal iyo laab waa hagaag markay marayso kelmadaha macaan ee kaarka dhaya iisii kiniin ani markay halkaa maraysa waxaan xasuustaa in qof la dhayayo ama la daweynayo
klinka haddii dawooleysa siin jiray waxaa jira haye
hadallo hadallo markale kugu yidhaahdo aad ku dawooleysa
aad iyo aad marka waa hadalladii macaanahay naxariista ahaa ayaa kiniin camal hadallada isiiya naxariista lahaa aa ayay kamid tahay marka qiyaastii kiniinka marka qofka la siinayo kolban yar yar baa la siiyaa maalinba in yar buu qaataa saacaduu ku qaataa marka ereyadana dabada laysuma qabanayo marba in yar baa laysu dhiibaya kuwa macaan mar ha marba marba marba loo raacina kolba qalcadka qalcad qalcadka
aad iyo aad bal heestaana dhegaystayaasha aynala maqlaan
koobkaba adaan ku jecelaho kocashada cisiga wala kacaa ku fahaa adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga iska kaama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbi kuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda keliya laab igu keliya hoo igu keliya hoo qalbi kuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda keliya laab igu keliya hoo igu keliya hoo
guud ahaana barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelya
sida keena ruug kali reemayo sidanaankarego ku ololaya keenada xubbiga kurka iisu dheer iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii kene keenada xubbiga urka iisu dheer iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaa iisii kene kama goyn qalbigaa ku taga meel kaa tagay kuba nici naftii ifa kuu jecelay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay anda keliya laab igu keliya how